iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadka tesalonika salaan iyo mahadnaqid waxaannu warqaddan u qoraynaa dadka tesalonika kiniisaddooda oo ku jirta ilaaha aabbaha ah iyo rabbi ciise masiix nimco ha idinla jirto iyo nabadu had iyo goorba ilaah baannu idinku mahadnaqnaa kulligiin annagoo baryadayada idinku xusuusanayna waxaannu joogsila'aan ilaaheenna oo ah aabbaheenna hortiis ku xusuusannaa shuqulka rumaysadkiinna iyo hawsha jaceylkiinna iyo dulqaadashada rajadiinna ee ku jira rabbigeenna ciise masiix annagu waannu ognahay walaalaha ilaah jecel yahayow in ilaah idin doortay waayo injiilka yagu idinkuma imaan hadal oo keliya laakiinse wuxuu kaloo idinku yimid xoog iyo ruuxa quduuska ah iyo hubaal badan waad garanaysaan caynkaannu dhexdiinna ku ahayn idinka aawadiin oo waxaad noqoteen kuwa ku dayda annaga iyo rabbigaba idinkoo hadalka ku helay dhib badan iyo farxadda ruuxa quduuska ah sidaas daraaddeed masaal baad u noqoteen kuwa rumaystay oo makedoniya iyo aqaaya jooga oo dhan waayo hadalkii rabbiga idinka dhawaaqay mana aha makedoniya iyo aqaaya dhexdooda oo keliya laakiinse rumaysadkiinna xagga ilaah wuxuu gaadhay meel kasta oo sidaas daraaddeed uma aannu baahanin inaannu wax nidhaahno waayo iyaguba waxay ka warramaan wax nagu saabsan oo ah sidaannu idinku soo galnay iyo sidaad sanamyadii ugu jeesateen oo ilaah ugu soo jeesateen inaad u adeegtaan ilaaha nool oo runta ah oo aad samada ka sugtaan wiilkiisa oo kuwii dhintay ka soo sara kiciyey oo ah ciisaha inaga samata bixinaya carrada imaanaysa